بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الله الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد waxaan soo gaarnay caawa saxaabiga magaciisa la yidhaahdo addufayl ibnu camr addawsi addufayl ibnu camrin addawsi waa nabadoonkii qabiilada reer dawsi la yidhaahdo reer dawsi waa qabiilo dhinacayo yeman xaggeeda degi jirtay waa qabiilada uu ka dhashay abu hurayra radia allahu tacaala canhu addufayl ibnu camr addawsi allahuma ajcal lahu aayatan tuciinuhu calaa maa yanwi min alkhayr min ducaai rasuuli sala allahu alayhi wasalama lah allahuma allahayow ijcal lahu u yeel aayatan calaamad u yeel calaamadaasoo tuciinuhu ugu kaalmayso calaa maa yanwi wuxuu niyeysan yahay oo min alkhayri khayr ah wuxuu niyeysan yahay oo khayr ah iyo dacwada uu waday khayrka calaamad ugu kaalmayso ilaaha u yeel nabigaa ugu duceeyey sala allahu alay wasalam waa arki doonaa markaan gaarno meesheeda addufayl ibnu camar addawsi sayidu qabiilati dawsin sayid ogaas weeye ama nin madaxa ama nabadoon qabiilati dawsin qabiilada reer daws la yidhaahda sayidkeedii wey fi ljaahiliyati xilligii jaahiliga wa shariifu nin sharaf leh weyo min ashraafi lcarabi carab ashraafteedii iyo raggii sharafta lahaa kamid oo almarmuuqiina ee tilmaanaa ee tilmaanaa farta lagu fiiqi jiray wa waaxidun mid weyo min asxaabi almuru'aati raggii sharafta lahaa almacduudiina ee farakutiriska ahaa weeye dadkii sharafta lahaayo asxaabu lmuru'aat alyacni ceebaha waaweyn oo dhan markay kasoo tageen haddana waxyaalaha yar yarka oo dhan iska ilaaliyey yani muru'ada waxaa la yidhaahdaa qofka aan wax yar oo aan xataa lahayn masalan dadka banaanada aan wax ku cunin oo meelahaan ka qaylqaylin oo codkooda aan la maqlin oo ciyaa aan ciyaarta badnayn oo fara ciyaarin oo yacni qofka muru'adiisa waxa weeye markuu wixii waaweynaa oo dhan dunuubtii iyo kabaairtii wixi o dhan kasoo tegay buu haddana waxyaalaha yar yarka iska ilaaliyay minas macnaha xilligii jaahiliga tawxiid iyo lagama hadlayo shirki laakin sida markaa bulshada u ka dhex ahaa weeye wawaaxidun mid weeye asxaabi lmuru'aati dadkii sharafta lahaa ah almacduudiina ee farakutiriska ahaa laa tanzilu lahu qitrun can naarin laa tanzilu kama kama degin lahu asaga laa tanzilu lahu kama degin qitrun dheri can naarin dab kama degin oo dherigiisu dabka kama dego walaa yuusadu lama xirin lahu asaga baabun albaabkiisa amaama taariqin mid qof garaacayana albaabkiisa lagama xiro yani laa tanzilu lahu qitrun can naarin dherigiisa dabka kama dego waxa weeye martisoorku yaqaan dadku martisooraa ninka macnaha bakiilka ah iyo ninka kale waxaa lagu kala gartaa baa la yidhaahdaa dabka yan ninka bakiilka ah dil ninkaasi haa dabtiisu dambas ma leh macnaheeda cidna wax ma siiya weye cidna ma sooro cidna ma sooro marka dherigiisu dabka kama dega waxa weeye iyagii baahidoodii markay waxay cuni lahayn cuneen bay cid kasta oo socoto oo marti ahna dabkaa loo shidaa walaa yuusadu lahu baabun albaabkiisana lama xirin oo lagama xiro amaama taariqin mid garaacayana lagama xiro albaabkiisa qof martiya lagama celiyo yudcimu ljaayica wuxuu quudiyaa qofka baahan wayu-aminu wuxuu ammaan siiyaa alkhaa'ifa qofka baqayo wayujiiru wuxuu magangeliyaa almustajiira magangelya doonka qofka ah ayuu magangeliyaa yani waa sharaf dadku isdheer yahayo ninka qofka baqayana magan geliyo oo hoostayda soo gal yidhaahdo oo dadka ka celiyo ninka gaajaysanna dhaweeyo oo marti sooro qofkii magangelyo rabana magangeliyo yani waa sharaf weyn weye ninka sidaas u ahaa wa huwa ilaa dalika sidaasay tahayna adiibun suugaanyahan weeye cilmul adab ku yaqaan ariibun caaqil weeye labiibun nin garashala weeye ariib ariibun iyo labiibun waa isku macno qofka caqligala weeye wa shaacirun gabyaa weeye oo murhaful xisi dareenkiisu sarreeyo raqiiqu shucuuri dareenkiisuna nugul yahay washa murhafu xisi iyo raqiiqu shucuurna iyagana waa isku dhow yihiin macno ahaan qof dareenkiisu sarreeyo oo markiiba wax fahmi kara wey iyo dad yara jug oo dhog weyn soo ma jiraan ninkan waxaa lagu sifeeyey inuu yahay murhaful xisi nin dareenkiisu ubas uu afaysan yahay oo sarreeyo oo markiiba hore wax ka fahmayo haddana raqiiqu shucuuri shucuurtiisuna ay nugushahay oo aan qalbi adkayn markiiba wax fahmayo basiirun mid u aragti dheer weeye bixulwil bayaani hadalka kiisa macaan iyo wamurrihi midkiisa qaraar hadal looma qariyo hadal looma qariyo dulucda macnaha hadalka markii horeu ka fahmaa waxba looma sarbeebo horuu ka fahmaya xaytu meel tafcalu fiihi ay yeesho oy ka samayso alkelimatu kelimadiisu ficla sixri sida sixirku wax u saameeya oo kale ayuu hadalkiisa wax u saameeyaa oo qofku la hadlaa waa la dhacayaaba wey saas wey macnaheeda qaadara wuu ka baxay wuu ka soo baxay adufaylu manaazila qawmihi meeshii tolkii ay deganaayeen fi tihaamata meesha tihaama la yidhaahdo dhulka dooxada ahoo biyo mareenka ahoo reer dows ay deganaan jireen buu ka soo baxay mutawajihan asagoo u jeeda ilaa makata xagga mako waktigaa uu soo baxayana waraxa waraxa siraaci daa'iratun bayna rasuuli lkariimi salawaat ullahi wasalaamuhu calayhi wa kufaari qurayshin walxaal raxa raxa siraaci hardanka dhagax shiidkiisu daa'iratun uu wareegahayo bayna rasuuli lkariimi salawaat ullahi wasalaamuhu caleyhi rasuulkii sharafta lahaa iyo wa kufaari qurayshin quraysh dhexdooda hardan uu socdo dacwadii nabi sal ly slam uu waday qurayshna ay dacwadii diidan tahay oo layshayo oo laysfara saaray xilliga uu soo baxayo oo abu dufayl uu kasoo baxayo degaankiisi iyo maka uu imaanayo waa xilli dacwada iyo doo- maaragtay ishaysiga nebi maxamed sal ly slam iyo quraysh ay ishaystaan iyo hardanka iyo loolanku uu uu ku tilmaamay sida shiidaha oo kale shiidaha badarka lagu shiidayo labada dhagaxay saa isu wareegahayo riiqa iyo badarka saas oo kale ayaa laysu riiqayaa markaa mutawajihan asagoo ujeedo ilaa makata maka asagoo ujeedo soo baxayo waraxa siraaci siraaca dhagax shiidkiisa iyo hardanka dhagax shiidkiisuna daa'iratun ay wareegayso bayna rasuuli lkariimi rasuulkii sharafta lahaa salawaat ullahi wasalaamu caleyhi wa kufaari qurayshin kullun mid kastoo la arkay nebiga sal ly slam iyo kufaari quraysh yuriidu wuxuu doonayaa an yagsiba inuu u kasbo linafsihi naftiisa al ansaara taageerayaal wayajtadiba inuu soo jiido lixisbihi xisbigiisana al acwaana kaalmeeyayaal qof walboo la arko nebigu sal ly slam wuxuu doonayaa dacwada inuu dad u helayo rijaal oo dacwadu faafto nimanka quraysheenna waxay doonayaan inay garab iyo gaashaan helaan iyaguna farasuulu salawaat ullahi wasalaamu caleyhi rasuulku yadcuu wuu u yeerayaa lirabbihi rabbigiis buu dadka ugu yeerayaa wa silaaxuhu walxaal silaaxuhu hubkiisuna aliimaanu iyo walxaqu yahay iimaan iyo xaq wey wa kufaaru qurayshin reer quraysheenna kufaartii quraysheenna yuqaawimuuna waxay ka hortegayaan dacwatahu dacwada nebiga bikulli silaaxin hub nooc kasta ayay kala hortegayaan oo isticmaalayaan wayasuduuna waxay ka horjoogsanayaan annaasa dadka canhu dacwada xaggeeda iyo xaqa xaggiisa bikulli wasiilatin jid kasta iyo qaab kasta ay uga hor istaagayaan hadday xoog tahay iyo hadday dacaayad tahay iyo wax walbay adeegsanayaan wawajada wuu helay addufaylu dufayl nafsuhu naftiisibu wuxuu is arkay yadkhulu asagoo galay oo gelayo fi haadihi lmacrakati macrakadan calaa gayri uhbatin u diyaar garow la-aan wayakuudu asagoo dhex tiinbanahayo khimaaraha moolkeedina can gayri qasdin ku talagal la-aan suu usoo socday inbuu maka soo dhex istaagay nin kusoo talagalay oo u yimid inuu maaragtay dacwadan ka qeyb qaata iyo inuu nebi maxamed sal ly slam rumeeye iyo inuu kufaar quraysh uheliya iyo midna ma ahayne danihiisa gaarka u yimi markaasu wuxuu lasoo kulmay wax sidaa hardan iyo loolan buu lasoo kulmay waa marka uu islaamayo uu islaamayo meesha baan ku celiya insha allah warasuulu salawaat ullahi wasalaamu caleyh rasuulku yadcuu li rabbii rabbigiis buu dadka ugu yeerayaa wasilaaxuhu aliimaanu walxaq hubka uu wato isticmaalayana waa iimaan rumayn ilaahay la rumeeyo iyo xaqa oo la sheego qur-aanku ku dagaalamaya suubanu sala allahu aleyh wasalam wa kufaaru qurayshina reer quraysheed yaa nebigu marna xoola soo qaad kaal xoolahan hooya iyo darajaad idin siin iyo waxbaan idin siin iyo midna ma dhihi jirin oo dadka dacwadan buu ugu yeeri jir inay ilaahay rumeeyaan hadday ilaahay rumeeyaanna cadaab ay ka badbaadayaan janno ay helayaan laakiin qofna maaragtay inuu ugu abaalshoogto sira waa ku rumayna wax may siinaysaa may i ogolaanaysaa ama ballanqaad haddaad sida ay sameeyaan dadka hadda ehlo baadilka ah xisbigayga haddaad taageerto hadhow aan guulaysano waxaan ku siin wasiir ama jago baad helaysaa taas ma dhihi jirin subanu sala allahu caleyhi wasalam waxaa dhacday hadda ka hor qolo carbeed ba waxay yidhahdeen waan kula duulaynaaye oo waan kuu hiilinaynaaye markaad dhimato kadib talada ma ku wareegeynaa oo annaga ma xukunka iyo talada ma noosoo wareegahaya nabigu wuxuu yihi sala allahu caleyhi wasalam alamru lilahi yadachu xaytu yashaa amarka ilaahay baa iska leh ciduu doonana talada u dhiibaya aniga wax gacanteyda ku jiraba ma aha haddaad i rumaysaan idinkaa cadaab ka badbaadahaya dan idiin tahay marka ballanqaad noocaasa ma bixin jiran suubanuhu sala allahu caleyhi wasalam warasuulu salawaat ullahi wasalaamu caleyh yadcuu yadcuu lirabbihi rabbigiisuu dadka ugu yeeraya wasilaaxuhu hubkiisuna aliimaan walxaq iimaan iyo xaq wey wa kufaaru qurayshin reer quraysheedna yuqaawimuuna dacwatahu dacwada nebigu waxay kala hortegayaan bikulli silaaxin hub nooc kastoos leeyahay wayasuduuna annaasa dadkana way ka hor joogsanayaan canhu xagga xaq ay ka hor istaagayaan iyo jidka rabbi iyo nebigay ka hor istaagayaan bikulli wasiilatin wada walba iyo qaab walba way adeegsanayaan wawajada dufaylu nafsahu dufayl wuxuu is arkay naftiisii oo yadkulu fi hadi lmacrakati macrakadan galayso oo gashaybo calaa gayri uhbatin diyaargarow la-aan oo yaquuda isagoo dhex tiimbaday buu is arkay oo dhex dabaalanaya khimaaraha moolkeedii can gayri qasdin ku talagal la-aan fa huwa isagu lam yaqdam uma soo gelin oo uma imaanin ilaa makata maka lihada lihada algaradi arrinkan iyo ujeedadan inuu islaamo iyo inuu islaamnimada ka jeesay inuu uhiliyo kufeer ee quraysh midna uma imaanin walaa khadara lahu kumana soo dhicin bo amru muxamedin nebi maxamed sal lla ly slam arrinkiisu iyo wa qurayshin quraysh arrinkee arrinkeedu kuma soo dhicin qabla dalika markaa uu imaanaya ka hor calaa baalin maankiisaba kuma soo dhicin oo waxaanba kuma jirin maankiisa maskaxdiisa isagaa dantiisa u yimid wa min hunaa halkaa laga bilaabo ama wa min hunaa sidaa darteed kaanad waxay ahayd kaanad lidufayl dufayl ibni camar waxa uu ahaa maca haada siraaci hardankan maciisa xikaayatun sheeko oo laatun saa lama ilaawaan ah sheeko aan la ilaawin oon la ilaawi karin ayaa qisadan isaga ka qabsatay hardanka quraysh iyo udhexeeya nebi maxamed iyo quraysh udhexeeyo qiso aan la ilaawi karin ayaa ka qabsatay waa qisada kusoo islaamay falnastamic ilayha falnastamic aan dhegaysano oo isaga aan ka dhegaysano ilayha qisadaas fa inahaa qisadaasu min qaraa'ibi lqisasi qisooyinka kuweeda yaabka leh weeye siduu kusoo islaamay xadatha wuu sheekeeyey adufaylu dufayl baaba sheekeeyey laftiisaa ka warramay siduu kusoo islaamo qaala wuxuu yihi dufayl qadimtu waxaan soo galay makata makaan soo galay famaa in ra-aanii imaysan arkin saadata qurayshin odayaashii qureysheed xataa aqbaluu calaya ilaa ii yimaadeen ay soo qaabileen faraxabuu bi waa y soo dhaweeyeen akrama tarxiibin soo dhaweyn midda ugu fiican wa anzaluunii way idejiyeen fiihim dhexdooda acaza manzilin meel la dega meesha ugu sharaf badanoo waa isooruyeeyeen si fiican baa la iisoo dhaweeyey uma dabadeed dan bay ka leeyihiin uma dabadeed istamaca ilaya waxaa iisoo aruuray oo igu soo xoomay saadatuhum odayaashoodii baa isugu ka yimid wa kubraa'uhum duqowdoodii baa isugu ka yimid wa qaaluu waxay dhaheen yaa dufayl dufaylow innaka qad qadimta bilaadana waxaad soo gashay dhulkeennii baa timid wa hada arajulu ninkan alladii ninkaasoo yazcumu sheeganaya annahu nebiyu nebi inuu yahay ninkan sheeganayo nabiyullaahi maxamed bay ujeedaan sala allahu calayh wasalam qad afsada amranaa amarkeennii buu kharibay oo haleeyey fasaadka waxaa la yidhaahdaa caanuhu markay baqaan ama shaygii markuu dhaco ama hilibkii markuu qurumo soo lama daadiyo saas oo kale wey qas qad afsada amranaa amarkeeni iyo taladeennii buu haleeyey oo qaribay oo fasaadiyey wamazaqa wuxuu googooyoo kitfay shamlanaa urursanaanteenni washatata wuxuu kala geeyey jamaacatanaa wada jirkeennina waa kala geeyey mid mid haysta naguma jiro ilaa wiil iyo aabihii baa midna islaami midna mushrik noqon waa la kala tegey laba isqabtay baa midna islaami midna mushrik noqon waa la kala tegey laba walaalo ah midna islaami midna mushrik waa la kala tegey waxaas way marka waxay ka hadlayaan qad afsada amranaa amarkeeni wuu fasahaadiyey wamazaqa shamlanaa urursanaanteennina wuu kala googooyey washatata wuxuu kala geeyey jamaacatana wada jirkeeni wa naxnu anaguna inamaa naqshaa waxaan kaaga baqaynaa an yaxila bika inuu kugu dhaco kugu dego kugu habsado wa bizacaamatika madaxtinimadaadana inay ku habsato fii qawmika qoomkaaga madaxaad u tahay maa qad xalla binaa wixii nagu dhacay inay kugu dhacaan baan kaaga baqaynaa wixii annagana gaaray oo sidaa uu naloo kala geeyey iyo baaba-aan iyo hal halhaysto hal hal la socda iyo mid mid maaragtay ku xiran uusan jirin taas inay idig adiga iyo qoomkaaga iyo madaxtinimadaadii iyo hoggaankaagii iyo inay ku dhacdaan ka baqaynaa taasaan kaaga baqaynaa maxaad samayn falaa tukal falaa tukallim arajula ha iskula hadlin ninka war ninka hala hadlin shub ha u dhihin walaa tasmacna minhu shayan waxna ha ka dhegaysan fa ina lahu wuxuu leeyahay qawlan ka sixri qowl sida sixirka oo kale ah waa qur-aanka waxay sheegayaan qowl sidaa sixirka oo kale ah ayuu leeyahay yufariqu waa kala geeyaa bayna alwaladi wa abiihi wiil iyo aabihii buu kala kaxeeyey wa bayna alakhi wa akhiihi wiil iyo walaalkii buu kala geeyey wa bayna azawjati wa zawjihaa naag iyo ninkeedii buu kala geeyey marka ha iskula hadlin hana dhegaysanin hana u dhawaanin qaala dufaylu dufayl wuxuu yidhi fa wallahi baan ku dhaartay maa zaaluu bi igamay zuulinoo igamay tegin yaqusuuna inay iiga sheekeynayaan calaya aniga min waraa'ibi akhbaarihi akhbaarkiisii iyo wararkiisii yaabka lahaa inay iiga sheekeynayaan wayuka wayukhawifuunanii waxay igu cabsi gelinayaan calaa nafsii naftayda iyo wa qowmi qowmkaygana bicajaa'ibi afcaalihi iyo afcaashiisii ficiladiisii yaabka lahaa takhwiifka waxa weeye marka wax lagugu bajiyo ama lagugu khuuqiyo carruurta soo lama khuuqiyo sidaas oo kale wayukhawifuunanii waxay igu khuuqinayaan calaa nafsii naftayda iyo wa qowmi qowmkayga bicajaa'ibi afcaalihi afcaashiisii la yaabka lahay xataa ajmactu xataa ajmactu amri ilaa aan go-aansado amarkaygii oo dhan aan kulansado caruursado go-aan aan gaaro way a xataa ajmactu amri ilaa aan go-aan gaaro oo maxaan go-aan ku gaaray calaa anlaa aqtariba minhu inaanan u dhawaanbo walaa ukalimahu inaanan la hadlin walaa asmaca minhu shayan waxna inaan ka dhegaysan saddexdaa arrimood buu go-aan ku gaaray inuusan u dhawaan la hadlin waxna ka dhegaysan walamaa qadawtu markaan jarmaaday bi ila lmasjidi masaajidka markaan kusoo jarmaaday litawaafi saan u dawaafo bilkacbati kacbada saan u dawaafo watabaruki saan u barakaysto biasnaamiha asnaamteediina saan u barakaysto allatii asnaamtaasoo kunaa aan ahayn ilayaha xaggeeda naxuja kuwa usoo xajiyo wa iyahaa iyaga nucadimu kuwa weyneeya aan ahayn asnaamtii aan weyneyn jirnay iyo kacbadiibaa xaggeeda aan subaxi usoo jarmaaday xashawtu waxaan ku hubay buu yidhi fii udunaya labadeedii dhagood qudnan suuf baan ku guray buu yidhi khawfan cabsi aan ka qabo min allaa yulaam min an yulaamisa inuu taabto samcii maqalkayga shay-un shay inuu soo gaaro min qawli maxamedin maxamed hadalkiisa ah nabi maxamed sala allahu alay wasalam hadalkiisa saanan u maqlinba dhegihii baan cufeeyo waxaan waxaan ku suuf baan ku guray labada dhagood ayaan ku guray walamaa qadawtu markaan soo jarmaaday ila lmasjid masaajidka markaan usoo jarmaaday oo usoo kalahay litawaafi bilkacbati saan kacbada u dawaafo watabaruki saan u barakaysta biasnaamihaa asnaamtii kacbada taalay allatii asnaamtaasoo kunnaa ilayhaa naxuju aan usoo xajin jirnay wa iyahaa nucadimu aan weynayn jirnay xashawtu waxaan ku cuboo ku guray oo ku gufeeyey fii udunaya labadii dhagood qudnan suuf maxaan saa u yeelayaa khawfan min an yulaamisa khawfan cabsi aan ka qabo min an yulaamisa inuu taabto soo gaaro samci maqalkayga shay-un min qawli muxamedin hadal ka mid a nebi maxamed qawlkiisaba saana u maqalbo lakini lakin lakin lakini lakine ma in dakaltu lmasjida masaajidka ma soo gelin xataa wajadtuhu ilaa aan arkay ama aan helay qaa'iman asagoo taagan oo yusallii tukanaya cinda alkacbati kacbada asagoo ku tukanhayaan ba arkay markaan soo galaybo salaatan salaad buu tukanayaa hayra salaatina aan salaadeena ahayn wayatacabadu waa cibaadaysanayaa cibaadatan cibaado kayra cibaadatina aan cibaadadeenii aan naqaanay ahayn fa asaranii waxaa isoo jiitay ama farax geliyey mandarahu muuqaalkiisa iyo aragtidiisa koowaad markaan indhaha ku dhuftayba horta waabo waaba u bogaybo macnaha aragtidiisibo macnaha nin beenaalo aho saaxir aho khaain aho tuuga uma eko waa nin wejigiisuba nuurayo wahazadnii waxaa i ruxday cibaadatahu cibaadadiisibaa i ruxday oo iyadana isoo jiidatay oo wajadtu waxaan helay buu yihi nafsii naftaydiio wajadtu waxaan arkay nafsii naftaydiio adnuu minhu usoo dhawaanayso shay-an fa shay-an in yar in yar calaa gayri qasdin minii anoon u qasdin oon ukas aan ahayn xataa asbaxtu qariiban minhu ilaa aan usoo dhawaaday oo saan ugu soo siqahayey ugu soo siqahayey anoon is ogeyn baanba agtiisa imidbo wa aba allahu ilaahayna waa diiday ilaa an yasila inuu gaarsiiyo maahane wax kale waa diiday ilaa samci maqalkayga bacdu mima yaquulu wuxuu leeyahay wax kamid a inuu imaqashiyo maahane ilahay wax kaleba waa diiday suufkii waa shaqayn waayo wixii lagu faahicelin dhagaha lagu lagu gufeeye oo dhan marka ilaahay baaba ku talagalay inaan maqlo oo hadalkiisa aan maqlo waa shaqayn waayan wixii lagu gufeynhaya markaa waaba allahu ilaahay waa diiday ilaa an yasila ilaa samci bacdu mima yaquul wax kale ilaahay waa diiday inaan maqlo ma ahane hadalkii uu ku hadlahayay inay dhig inaan maqlo ma ahane fa samictu waxaan maqlay kalaaman xasanan hadal wanaagsan hadal aada u wanaagsan oo macaan baan maqlay waa qur-aankii wa qultu fii nafsii naftayda waxaan ku idhi sakiladka ummuka hooyadaa ku weyday hooyadaa kaa gabdhan tahay yaa dufaylu dufaylu isagaa isla hadlay naftiisa inaka adigu la rajulun labiibun shaacirun inaka adigu la rajulun nin baa tahay labiibun caaqil ah shaacirun haddana gabiyaa ah labiib yani yaa ulul albaab soo mahayn aayadda qur-aanka ahay kuwa caqliga lahow nin labiib ahoo caaqil ahaatan wax garanayo haddana shaacir baa tahay wamaa yakfaa calayka alxasanu min alqabiix wamaa yakfaa kaama qarsoomahayo calayka adiga alxasanu waxa wanaagsan min alqabiixi waxa xun iyo waxa wanaagsan isagamakaa dheehmayaan oo isagamakaa darsamayaan famaa yamnacuka maxaa kuu diidahayo an tasmaca inaad maqasho min arajuli ninka maa yaquulu wuxuu leeyahay fain kaana hadduu yahay alladii kii ya'tii bihi uu la yimid xasanan wax wanaagsan hadduu yahay qabiltahu waad ka yeelaysaa wain kaana hadduu yahay qabiixan waxunna taragtahu waa nacaysa waa isaga tegaysaa dhegayso nin caqlilaha tahay maxaad dhagaha ugufaysanaysaa wax wanaagsan iyo waxun miyaa saakaa saakaa mid ah gabayna waa taqaan shaacirna waa tahay caaqilna waa tahay markaad maqasho wixii hadday ku anfacaanna qaado hadday ku anfici waayna ka tag qaala dufayl dufayl wuxuu yidhi uma makastu waxaan ku nagaaday waan nagaaday oo waan joogay oo waan nagaaday uma makastu waan nagaaday xata insarafa uma makastu waan nagaaday xata insarafa ilaa uu gadoomay nabigu rasuulullahi sal l sl rasuulka ilahi ilaa beytihi gurigiisa u aaday saan u dhegaysanaya u dhegaysanaya ilaa uu iska tago gurigiisa aaday fatabictuhu waan raacay buu yihi xataa idaa dakala daarahu ilaa uu gurigiisa galay dakhaltu caleyhi waa ka dabagalay oo dabagalay ninkaan in laga hari kara ma ahan baan igu yiri xataa idaa dakala daarahu markuu galay gurigiisii dakaltu caleyhi waa ka dabagalay faqultu waxaan ku yidhi ya muxamed in ina qawmaka qoomkaaga iyo tolka qad qaaluu lii waxay dheheen canka xaggaaga kada wa kada waxaasi waxaasay iiga kaa sheegeen fa wallahi baan ku dhaartay maa barixuu kamay zuulin yukhawifuunanii inay igu cabsigelinayaan igu huuqinayaan min amrika arrinkaaga xataa sadadtu ilaan awday udunaya dhagahayga biqudnin ilaa aan suuf ku awday dhagahayga oon cufeeyey lianlaa asmaca qawlaka saan u maqlin hadalkaaga uma aba allahu ilaahay waa diiday ilaa an yusmicanii inuu imaqashiiyo ma ogiy shay-an shay minhu qowlkaaga ka mid ah fawajadtuhu xasanan waxaan ogaaday oon helay hadalkaagii xasanan inuu yahay mid wanaagsan fa acrid calaya amraka bal arrinkaaga iisoo jeedi oo iisoo bandhig arrintaadu bal iisoo iisheeg bal facarada calaya wuu soo bandhigay amruhu amarkiisii arrintiisii nabigu waa iisoo bandhigo wa qara'a lii wuxuu ii akriyey suurat likhlaasi walfalaq ikhlaas qul huwa allahu axad iyo qul acuudu birabbi lfalaq buu igu akriyey fa wallahi baan ku dhaartay ma samictu ma maqal qawlan hadal axsana ka wanaagsan min qawli hadalkiisaas ilaa waa kalaamullahi ninkan waa nin carbeed waa nin gabyaa gabi wuu yaqaan walaa ra-aytu ma arag amran amar acdala ka toosan min amrihi amarkiisa arrin ka toosanna ma arag qur-aanka wax ka toosanna maba arag oo ka caadilsan cinda dalika markaa kadib ayaan basabtu fidiyey yaddii gacantaydii baan fidiyey lahu nebigaan gacanta u fidiyey wa shahidtu waxaan qiray wa shahidtu waxaan ka markhaati kacay wa shahidtu waxaan ogaaday an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu allah mooye wa ana muxameda nebi maxamedna rasuulullahi rasuulka ilaahi inuu yahay baan qiray wa dakhaltu fi lislaami islaamkii baan galay halkaasuu ku islaamay tufayl ibna camar addawsi waana ninkii kaaba qabiilkii guud ee qabiilada reer dawsi odaygeedii weyey qaala dufaylu dufayl wuxuu yidhi uma aqamtu waxaan ku nagaaday oon sii joogay fii makata maka dhexdeeda zamanan wakti baan sii joogay tacalamtu aan bartay fiihi zamankaa dhexdiisa umuural islaami islaamka arrimihiisaan bartay wa xafidtu waxaan xifdiyey fiihi waktigaa dhexdiisa maa tayasara lii wixii ii fududeedo min alqur'aani qur-aankii ahna waan xifdiyey walamaa goortii yani markiiba daalibulcilmigu noqday walamaa goortii waana badan yihiin hadda qof weligii islaam ahaa oo islaamnimo ku dhashay oo konton sano lixdan sano jiro oon xaba diina aqoonin iyo qof hadda islaamay oo diintii bartay baad arkaysaa sida loo kala dadaal badan yahay siduu ilahay dadka u kala waafajiyo marka ninkan dufayl ibnu camar saxaabigan allah ka raali noqdee intuu nabiga la joogay madarasuu ku jiray madarasuu ku jiray nin loo tarjumayana hadda ma aha qur-aanka wuxuu ka hadlayo fahmaya wax allaalay wuxuu qur-aanku yidhaahdo ii macnaya ma dha ma dhahayo waxa laga hadlayo runta ah oo qur-aanku ka hadlayuu fahmaya waya qaala dufaylu dufayl wuxuu yihi uma aqamtu waxaan ku nagaadoon sii joogay fii makata zamanan wakti tacalamtu waan bartay fiihi fi zamani umuura alislaami islaamka amrimiisaan wax ka bartay waxafidtu waan waxaan xifdiyey fiihi waktigaas aan joogay meesha dhexdiisa maa tayasara lii min alqur'aani qur-aan wixii ahay ii fududaadayna waan bartay waan xifdiyey walamaa cazamtu markaan go-aansaday cala alcawdati inaan noqdo ilaa qawmi tolka inaan ku noqdo qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inii anigu imruun nin baanahoo mutaacun la adeeco fii cashiiratii qoyskayga dhexdiisa nin la maqlo oo la adeeco warkiisa la yeelaan ahay wa ana aniguna raajicun ilayhim waan u noqonayaa tolkii baan aadayaa wa daacihim waxaan ugu yeerayaa ilal islaami islaamnimadan ugu yeerayaa fadcu llaahi ilaahi ii bari an yajcala lii inuu ii yeelo aayatan calaamad aya calaamadaasoo takunu lii ii ahaata cawnan kaalmo iigu kaalmaynayso fiima adcuuhum ilayhi waxaan ugu yeerahayo aayad iigu kaalmayso ilaahayow ee nebi maxamed sal ly slam ilahay inuu ii yeelo ii bari ilaa ninkii haddas naga tegey waana islaamo dacwan wadaa iga yeeli mayso adigii dufayl ahaa shala naga tegay baa meesha taalle calaamad iyo aayad laygu garto inaan waxaan sheegaya xaq ay yihiin inuu ilaahay ii yeelo ilaahay ii bari subxaanahu watacaala fa qaala wuxuu yihi nabi sal ly salam allahuma ijcal lahu aaya allahuma allahyow ijcal lahu u yeel aayatan ilaahu calaamad u yeel ugu garto inuu wuxuu sheegaya xaq yihiin calaamadaas marka nebigu meel heblo oga yeel ma dhihin fakarajtu waan baxay bu yidhi ilaa qawmi qowmkiigii baan aaday xataa idaa kuntu markaan ahaaday fii mawdicin mushrifin meel sarrayso oo taag ah oo calaa manaasilihim guryahooda ka sarrayso oo buura markaan marayo ballacaad ah ama jiir ah waqaca waxaa dhacay nuuru nuur baa wuxuu dhacay fii maa bayna caynaya indhahayga dhexdooda meeshaas wejiga ahoo lagu sujuudo ayaa nuur iga fuulay nuurkaasoo mithlul misbaaxi sida faynuustoo kale ah halkaasaa markaa i ifayso oo i nuurayso wejiga ah faqultu waxaa yidhi allahuma allahyow ijcalhu ka yeel nuurka fii gayri wajhi meelaan wejigayga ahayn ilaahu nuurka iiga yeel fa innii anigu akshaa waxaan ka baqayaa an yadunuu inay u maleeyaan annahaa nuurkaanu cuquubatan cuquuba inuu yahay waqacat fii wajhi wejigayga ku dhacday oo limufaaraqati diinihim diintooda markaan ka baxay mucjiso iyo cuquubo igu dhacday inay tahay oo wax wejiga iga soo baxay inay tahay inay u maleeyaan baan ka baqay ilahu meel kale iigeya nuurka fataxawala nuuru nuurkii waa wareegay oo waqaca wuxuu ku dhacay fii ra'si sawdi jeedalkaygii ama shaabowgaan watay madaxiisu fuulay marka ushaydii madaxeeda ayuu nuurkii fuulay fajacala annaasu dadki waxay bilaabeen yataraa'awna inay istusahayaan dalika nuura nuurka inay arkayaan oo meel fog ay oga jeedaan oo iska tusayaan dalika nuura nuurka isagoo fii sawdi shaabowgayga afkiisa ama ushayda madaxeeda nuurkii ku xirnaa inay istusayaan kalqindiili sidii faynusti oo kale asagoo ah sida matarmakis oo kale almucallaqi ee meel laga soo laalaadiyey camal wa ana aniguna ahbidu aan kasoo hoobanahayo ilayhim xaggooda aan usoo hoobanahayo min athaniyati malkadii aan kasoo hoobanahayo iyo jiirti badalcaadi falamaa nazaltu markaan soo degay oon gurigayga imid ataanii abii aabahay baa ii yimid wa kaana wuxua shayka shaykhan kabiiran oday waayeel u ahaa faqultu waxaan ku idhi ilayka canii iga durug iga dheerow yaa abati aabo falastu minka walasta minii falastu mi ihi minka adiga kaama ihin walasta adiguna ma tihid minii aniga isma sheegano isma lihin isma sheegano laba diin baan kala haysana iga durug iga fogow qaala wuxuu yidhi markaa odaygii walima maxay ku dhacday yaa bunaya wiilkaygiiow inaana issheeganin maxay ku dhacday qultu waxaan ku yidhi bui laqad aslamtu waan islaamay wataabactu waxaan raacay diina muxamedin sala allahu alayh wasalam nebi maxamed diintii lala soo diray waan raacay oo islaamka ahayd qaala wuxuu yidhi bui odaygii ay bunaya wiilkaygiiow diinii diintayda diinuka diintaada weye laba diin kala yeelan mayne meesha aada gasho un baan gelayaa faqultu waxaan ku idhi bui idhab orad oo tag oo waktasil soo qubayso oo daahir soo daahirso siyaabaka dharkaagana soo daahirso uma tacaala markaa imow xataa ucallimaka si aan kuu baro maa cullimtu wixii aan soo barto lay baray saan kuu baro soo qubayso soona daahirso dharkaaga fadahaba waa tago oo faktasala waa qubaystay oo dahara waa soo daahirsay siyaabahu dharkiisii uma jaa-a waa yimid facaradtu caleyhi waxaan u bandhigay alislaama islaamkii oo fa aslaama waa islaamay aabahay uma jaa-ad waxaa timid zawjatii xaaskaygii baa timid faqultu waxaan ku yidhi ilayki canii iga durug iga dheerow falastu minki walasti minii ima sheegatay ana kuma sheegtay qaalad waxay tiri walima maxaa biabi anta wa ummii hooyadii aabaha iyo hooyadii lagugu furaye maxaa dhacay faqultu waxaan idhi faraqa baynii wa bayniki alislaam faraqa waxaa kala geeyey baynii aniga iyo wabayniki adiga alislaam islaamkii baa na kala geeyey oo na kala kaxeeyey faqad aslamtu waan islaamay wataabactu waxaan raacay diina muxamedin sala allahu alayh wasalam nebi maxamed diintiisa qaalad waxay tiri fa diinii diintaydu diinuka diintaada weeye qultu waxaan ku yidhi fadhabii baxo watadaharii soo daahiro min maai dishiraa watadaharii soo daahiro soo daahir qaado min maai disharaa sanamka dishara la yidhaahdo biyihiisa kusoo daahir qaado oo meel il ahoo biyo ay ka burqanahayeen oo buurta hoosteeda ahay sanamkii dhigeen sanamkii macnaha barakaysi ay barakaysanayaan bay sanamkii dhigeen marka biyaha meesha yaallo loo looma dhawaado oo laguma qubaysto oo loo maaragtay sanamkaasaa lagu ixtiraamayaa marka biyihii laftoodii la ixtiraami jiray buu u tilmaamay faqaalad waxay tidhi biabi anta wa ummi aabbahay iyo hooyaday lagugu furaye atakshaa miyaadan baqayn calaa calaa cala sibyati dhallaankii carruurta miyaadan u baqayn shay-an shay oo min dishara sanamka dishara la yidhaahdo inuu ciqaa- inkaartiisa iyo inay nagu dhacdo carruurteena ay wax noqdaan miyaadan ka baqayn haddaan kusoo qubaysto oo kusoo daahirsado biyihiisa faqultu waxaan ku yidhi buri tabba laki walidi shira tabba laki hoog ha kuu sugnaado walidi shara sanamka disharaana hoog ha u sugnaado adiyo asagaba qultu laki waxaan ku yidhi idhabi bax waktasilii soo qubayso hunaaka halkaa iyadaa kusoo qubayso oo s- biyahaas iyaga ah baciidan can innaasi meel dadka ka dheer oon laga arkaynin kusoo qubayso wa anaa daaminun laki anaa kuu ballan qaadayo anlaa yafcala inuusan samaynin haada alxajaru dhagaxaas al asamu dhagoolaha ah shay-an waxba inuusan kugu samayn adiga iyo carruurtaada anaa kuu ballan qaadaye kusoo qubayso biyaha iyaga fadahabad way tagtay waktasalad way soo qubaysatay uma jaa-ad way timid facaradtu waan u bandhigay calayha alislaam islaamkaan u bandhigay fa aslamad way islaamtay uma dacawtu waxaan u yeeray dawsan reer daws baan u yeeray fa abda-u way ka dib dhaceen calaya aniga way iga daaheen oo iga dib dhaceen way iga raageen ilaa abaa hurayrata abaa hurayra ma ogiye faqad kaana wuxuu abu abaa hurayra asraca annaasi islaaman qofkii ugu soo horeeyey oo islaamka usoo degdegay buu ahaa culamadu waxay yidhahdeen waxyaalaha ugu badnaayoo ree reer dawsa inay islaamka kadib dhacaanna waxaa sabab u ahaa ko ninka la yidhaahdo dufayr ibn camar aada adkaantiisa waad aragtay meesha hadal ka bilaabay walasta minka walas walasta mini buu ka bilaabay iga durug isma sheegana haysoo dhawaan hayla hadlin xagga istaag halkaasuu ka bilaabay waana waxaa keenay inay maaragtay oo dadku ay islaamnimadii soo qaadan waayaan markii dambe uu nebigu u duceeyeyna oo siri dadka u dhimri hadalka dardaaranka nebiga laga fahmaya inuu nin adadaga ahaa dadka u dhimri oo si fiican oo degan oola hadal markiina haddi dad aada u tiro badan baa yimid waan arki doonaa insha allah islaamnimada qaatay marka qaabka asluubka dacwada haddaad rabto warkaaga in la dhegaysto waa inaad qof nugul oo jilicsan tahay oo islaamka dadka u sharaxo o u macaaneeyo haddaad aad adkaato waa lagaa kala cararayaa arrinta kaleoo mulaax mulaaxada kaleoo meesha ku jirtaan waxa weeye qofku hadduu ku yaha waan islaamayaa oradoo soo qubayso mashquus soo galo oo hadhow marka iisoo noqo dharka soo dhaqo oo in la yidhaahdo ma ahane horta ha islaamo kadib ha qubaysto markaa tawxiidkaa soo galba horta shahaadateynka ha ku dhawaaqo shirkiga iyo balaayada ha ka harin waa intaasoo dhintaba intuuna qubayska gaarinbo kadib markaa ha isdahiriyo markaa ha isdahiriyo waayahay qaala dufaylu dufayl wuxuu yidhi faji'tu waan imid rasuula llahi sala alla ly sl rasuulka ilahi baan u imid bimakata makaan ugu imid wa maci abu hurayra walxaal maci maciguna abu hurayrata abu hurayra uu ila socdo faqaala liya nabiyu calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu igu yidhi maa waraa'aka yaa dufayl markuu show muddo reerkii dhex joogay oo intaa dacwada gaarsiinayo wax dhagaysta uu waayey aabihii iyo xaaskiisii iyo abu hurayre uu wax islaama ka hayo ayuu abu hurayre soo kaxaystay waa yeela inta kasoo tegay markuu kusoo noqday arrintana waxba dhaqaajin waayey nabigu u yimi sala allahu alay salam fa qaala liya nabiyu sala allahu alayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yihi maa waraa'aka maxaa sidaayo kaa dambeeyo dufayl dufaylow faqultu waxaan ku yidhi quluubun calayha akinatun wa kufrun shadiid waxaa iga dambeeya quluubun quluub caleyha dusheeda u ahaatay akinatun daboollo uu ahaaday iyo kufrun shadiidun kufri daran iyo quluub daboolan baa iga dambeeyo laqad kalaba waxaa ka qaalib noqday calaa dawsin reer daws alfusuuqu iyo walcisyaanu fisqiga iyo cisyaankii iyo macaasidii baa ka qaalib noqdo xaqi waa diideen faqaama rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi waa istaagay watawaba-a waa weysaystay wasalla waa tukaday wa rafaca yadahu ila samaa'i gacmuhu gacmuhu kor u taagay gacantiisuu kor u taagay qaala wuxuu yidhi abu hurayrata abu hurayra la socdoo arkahayey falamaa ra-aytuhu markaan arkay kadalika arrinkaa nabigii nabi maxamed sal ly slam inuu intu weysaystay tukaday ilaahay baryahay markaan arkay kiftu waxaan ka baqay an yadcuu inuu habaaro calaa qawmi qowmkayga fayahliku ay baaba-aan oo halaagsamaan dacaa markay caraa ku gudubto waa habaar markay laan ku gudubto maaragtay lahu ay ku gudubtana waa duco waa duco khiftu waxaan ka baqay buuyi an yadcuu calaa qawmi qoomkayga inuu habaaro fayahliku ay baaba-aan oo dabar go-aan faqultu markaasaan waxaan igu yihi haddaan abu hureyre ahay waa qawmaa tolkayo waa gacan gasheen maanta nabi maxamed sal ly slam sooma waxa weysaysto gacmaha kurutaagayo walle maanta idin dhamaataan idigu yidhi laakina rasuula salawaatullahi wasalaamu caleyh rasuulku jacala wuxuu bilaabay yaqulu inuu leeyahay allahuma hdi dawsan allahuma hdi dawsan allahuma hdi dawsan ilahu re ilah daws hanuuni ilahu daws hanuuni nabigu maba ahayn qofka xabaaraba ma ahayn wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin buu ilahay yidhi raxmad iyo naxariis ummadan loo soo diray buu ahaaye qof ummadda habaaraba ma ahaynba kuwii dhibahayay buu faraha ka qaban iska argoosa nabigu sala allahu caleyh wasalam kuwo haddee inkaar inkaar ku dhacday oo laga laga laga harsan waayo laga hoyan waayo ma ahanin allahuma allahayow ihdi hanuuni dawsan reer daws allahuma hdi hanu dawsan daws hanuuni allahuma hdi dawsan uma iltafata wuxuu fiiriya nabigu ila dufayl wa qaala wuxuu yihi irjic noqo ilaa qawmika qoomkaaga ku noqo warfiq bihim u dhimriyo u tur marka hadalka laga fahmay marka inuu aad adayg badan ku jiray waxyaalaha sababta u noqday ay tahay dacwad inay qaadan waayaan warfiq bihim u tur wadcuuhum ila lislaam islaamkana ugu yeer islaamkana ugu yeer qaala dufayl dufayl ibnu camar wuxuu yihi falam azal kama zuulin biardi dawsin daws dhulkoodii iyo degaankoodii inaan joogo adcuuhum adcuuhu adcuuhum anaa ugu yeeray ila islaam islaamka ugu yeerhayo xataa haajira ilaa uu hijrooday rasuulullahi sala allahu alay slam ila lmadiinati madiina u hijrooday wamadad ay tagtay badrun beder iyo wa uxudun uxud iyo walkhandaqu khandaqna ay tageen beder oo sanadkii labaad oo hijriga ah sidaasuu ku tegay weli dacwadii aan wadaa uxud oo sanadkii saddexaad ah sidaasuu ku tegay weli dacwadii baan wadaa khandaq oo sanadkii shanaad ah sidaasay ku tagtay weli dacwadii baan wadaa faqadimtu waxaan usoo galay buu yihi cala nabiyi sala allahu alayh wasalam nabigaan usoo galay markaa kadib isagoo madiina joogo wa maci walxaal maci maciguna thamaanuuna beytan sideetan qoys oo min dawsin ay ila socdaan aslamuu islaamo waxasuna islaamuhu islaamnimaduna ay wanaagsanaatay sideetan qoys buu wadaa markaa sideetan qof ma aha sideetan qoys oo qofka qoyska laga yaabo inuu toban iyo ka kooban yahay wax lamid ah oo qabiilo dhan fasura binaa wuu nagu farxay rasuulullahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay wuu nagu farxay wa ashama lanaa wuxuu naga saami siiyey maca almuslimiina muslimiinta macoodi min khanaa'imi khaybar qanimadii khaybarna saami uu naga siiyo uu naga qeybgeliyey sida la ogyahayna khaybar qanimadeedii waxay khaas u ahayd dadkii sulxulxudaybiya kasoo noqday wax alaalay wixii haray oo madiine markii hore ku haray oo nebiga sal l slam ka haray markuu maka u socday iyo reemiyigii caraabta ahaay oo cudur daartay waxoo dhan waa loo diiday inay khaybar aadaan intii duulaanka qaaday ee baycatu ridwan ka qeyb gashay oo maaragtay nimanka intaas keliya ayaa oo kun iyo afar boqol lagu sheegay tiradooda ayaa loo ogolaaday inay aadaan khaybar oo qaniimadaas iyo hantidaas soo helaan dadka keliya oo marka raggaa dheeraa dadka sulxu xudaybiye ka qayb galay dadka dheera waxaan reer daws oo uu dufayl ibnu camar watay iyo asxaabu jacfar ibn abi taalib raggii jacfar watay ee ardul xabasha kasoo hijroodo markaa yimid labadaa labadaas ayaa la ayaa la qaybsaday maaragtay oo laga qaybgeliyey maaragtay khanaa-imtii khaybar laga qaybgeliyey faqulnaa waxaan ku niri bu yihi marka yaa rasuulallah rasuulka ilaahi ijcal ijcalnaa naga yeel maymanataka midigtaada naga yeelo markii la duulahayo dhinaca midige midig xigayaasha ciidanku waa maymano iyo maysaro iyo waa midigta iyo bidixda iyo muakharo oo gadaal iyo muqadamo oo horey ah iyo qalbi oo dhexdaa shantaa madax buu yuu usamaysnaa ciidanka nabi maxamed sala allahu alay wasalam marka waxaan ku niri ijcalnaa maymanataka dhinacaaga midigtaa naga yeel midigtaada naga yeel fii kulli kaswatin duulaan kastoo takzuha aada duulayso midigtana mari maadaama dagaalo horoo badan aan ka harnay kan waxaan rabnaa inaan halkaan ka qanimaysano markaa oo ajarka iyo aan ka helno iyo shahaadadaba wajcal ka yeel shicaaranaa halkudhegeennana mabruurun kuwii la barakeeyeyna halkudheg nooga yeel iyo afgarasho qaala dufaylu dufayl wuxuu yidhi uma lam azal kama zuulin maca rasuulillahi sala allahu alay slam rasuulka maciise inaan ahay xataa fataxa allahu calayhi makata ilaa ilaahay maka uu u furay nabiga sal ly salam faqultu waxaan idhi markii maka la furtay yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ibcatnii idir ilaa dilkafayni danab sanabka dilkafayn la yidhaahdo oo dilkafayn yani sanadkii laba sanadkii labada gacmood lahaa way laba gacmoole anaa kasoo shaqeyna idir baan irigu yidhi laba gacmoole marka qabiilada reer dows laf ka mid ah ayaa marka sanamkan uu sanam u yaho caabudo ibcatnii idir ilaa dilkafayni dilkafayn idir sanamu camar ibnu xamama camar ibnu xamama sanamkoodii idir xataa axriqahu ilaa aan soo gubo ilaa aan soo gubo faadina lahu nabiyu sala llahu alay slam nabigu waa u idmay fasaara wuu socday oo wuu tegay dufayl ibnu camar ila sanami sanamkii dilkafayn habuu aaday asagoo wato fii sariyatin koox oo min qawmihi tolkiisa reer dawsa asagoo wato hore usii kaxay falamaa goortii balaqa uu gaaray dufayl hu sanamkii dilkafaynha markuu gaaray oo wahama uu damcay biixraaqihi inuu gubo markuu damcay ijtamaca waxaa kusoo xoomaa kusoo aruuray xawlahu agagaarkiisa annisaau iyo warijaalu iyo walatfaalu caruurtii iyo raggii iyo dumarkii yaa kusoo xoomay yatarabasuuna ayagoo la beegsanahayo la suganahaya bihi asaga ashara shar shar inay ku dhacdo soo ma aha dilkafayn wuxuu maanta usoo dhigtay bal waxaa ku dhacay eegta wayanduruuna ayagoo wayantadiruuna ayagoo la suganahayo an tascadahu inay kusoo dhacdo saaciqatun biriq inay arka oga soo dhacdo ama hanqar ama jac inay ku dhacdo in huwa naala hadduu wax gaarsiiyo dalkafayn dalkafayn hadduu wax yeelo bidurin dhib hadduu ku sameeyo waxay la suganayaan inay balaayo arka oga soo dhacdo waa la fiirsanaya marka xoog loogu celiya lama hayo laakin waxaa leeyahay asagaaba iska celini masiibaaba ku dhici balse wax ku dhacan aad fiirsateen alwaax meel iska la yaalo wey wax laga baqayo laga baqayo laakina dufayla dufayl aqbala wuxuu soo qaabiloo yimid cala sanami sanamkii uu u yimid calaa mashhadin meel ay uga wada jeedaan min cubaadihi dadkii caabudi jira oo dhan ayagoo arkahayo wajacala wuxuu bilaabay yudrimu inuu ku hurinahayo annaara dab fii fu-aadihi qalbigiisa iyo xabadkiisa inuu dab ku shidahayo wa huwa asagoo dufayl yartajizu qaadahayo ku geeraarahayo ya dalkafayni lastu min cubaadika milaaduna aqdamu min milaadina inii xashawtu na inii xashawtu nnaara fi fu'aadika ya dalkafaynu dalkafaynow hade waxama maqlaye e ayagoo maqashinaya laakin waxay utusayaa inay inuusan waxba isku hayn buu utusayaa ya dalkafaynu dalkafaynow lastu maihi min cubaadika kuwii ku caabudi jiray miihi milaaduna dhalashadeena aqdamu ka horeysay min milaadika dhalashadaada geed iyo dhagax iyo qori la qoray baa tahay shalay la qoray baa tahay annagaa kaa dhalasho horeynay oo kaa daaweyn inii anigu xashawtu waxaan ku cubay alnaara dab baan ku cubay fii fucaadika qalbigaagana dab baan ku yaan ku hurinayaa ku hurinayaa waa gubayaa halkaasuu ku bilaaba marka dab ku bilaaba iyagoo arkahayo wama in wama in ittahamad wana wama in ittahamad maysan maysan leefin dabka holacsoo ma leefo wax markuu gubahayo wama in ittahamad intihaamku waxa wey markaad uhambato ood bobsis u laqlaqdo wixii adoon ruugin camal saasoo kale way wama in ittahamad maysan hambaynin maysan hambanin annaaru dabkii muusan hambanin asanama sanabkii xataa ittahamad ilaa uu hambaday macahaa wixii maciisa ahaa ama macahaa dabka maciisa ilaa uu hambaday ma maa tabaqaa wixii haray harharkii wixii ku harharay oo mina shirki shirkiga ahaa fii qabiilati dawsin daws qabiilada la yidhahdo wixii shirki ahay oo ku harharay intii sanamku gubanhayay unba yaa shirkiga su jiray markii sanamkii dhamaado dadkii uu uu basbeelay sanamkii wixii shirki ahaayoo reedows ku harayna waa basbeelay wey sidaa iyadaa wey xataa xataa fa aslama alqawmu qoomka way islaameen jamiican dhamaantood wa axsuna waxasuna islaamuhum islaamkunimada way wanaagsanaatay halkii aan ku celiyo fama in ittahamad maysan leefin annaaru dabkii muusan leefin oo muuna gumin muuna gumin assanama sanamkii xata taha xata tahamad ilaa uu gubay oo leefay macahaa dabki maciisa maa tabaqaa wixii harharay oo haraadiga ahaayo mina shirki shirkiga ahayo fii qabiilati dawsin ku harharay faaslama alqawmu qoomkii reer dawsaha waa wada islaameen jamiican dhammaantood waxasuna islaamuhum islaamnimadoodina waa wanaagsanaatay dadku markuu leefay sanamkii sanamkii keliya ma leefinayo wax alla wixii shirkihayo carrada yaalayna hadiiba la arkay dalkafeynka intaasoo sano la caabudahayay inuu waxba iska celin waayo gubtay oo dhamaaday waxaa la yidhi lameel cidla ahaan laf cidla ilan toobin ku hayna markaasaa marka islaamnimadii xaqii la fahmay salla wuu ahaaday dufayl ibni camar adawsi bacda dalika intaa kadib mulaaziman mid joogtay lirasuulillahi sala allahu alay sl rasuulka ilaahay xataa qubida ilaa laga qibdooday annabiyu sala allahu alay wasalam ilaa jawaari rabbihi xagga rabbigiisna uu aaday oo nabigu dhintay intaas maalinna meel umu umu dhaafin saasuu ula joogay ilaa laga khaybar oo sanadkii toddobaad ahayd wixii ka dambeeyey toddobaad khaybar bishii muxaram bay ahayde toddobaad iyo sideedaad iyo sagaalaad iyo tobnaad iyo labadii saddexdii bilood oo nabigu ka qaatay sanadkii koob iyo tobnaad intaasu waa la joogay waa la joogay waya waxaaba ka dambeeyay dhacdooyinka ugu waaweyn fatxu maka oo sideedaad ahayd sagaalaad oo tabuog ahayd tobnaad oo xajatulwadaac ahayd intaana meelna kama jirna saasuu nabiga u heliyo o u garab joogay dufayr ibn camar radi allahu tacaala canhu ardaa walama aalat alkhilaafatu markay khilaafadii u wareegtay min bacdihi nabiga gadaashiisa ilaa saaxibihi sidiiq wadaca wuu dhigay adufaylu nafsahu naftiisii iyo wa sayfahu seeftiisii iyo wa waladahu wiilkiisii camar ibnu dufayl ahaa fi da fi taacati khaliifati rasuuli llahi sal ly slam rasuulka ilaahay taacadii khaliifkii rasuulka oo abubakara taacadiisuu yeelay gacantiisa midig u geliyay naftii isaga iyo naftiisa iyo seeftiisii iyo wiilkiisii wuxuu noqday midigta gacanta midige ee ku shaqaysanahayo abubakar sidiiq buu noqday walamaa goortii nashibad ay hurtay xuruubu riddati dagaaladii riddada dadkii ridoobay dagaalkii lala galahay markuu bilowdoo huray dagaalkii ugu darnaana wuu ahaayo saxaabo badan iyo quraac badanna ay ku dhamaadeen yani fidnadii ugu weyneyd oo bacda geeridii nebiga kadib fidnadii ugu weyn oo umada ku dhacday ahayd intaasoo qabiilooyin oo ridoobay oo shala muslimiin ahaa marka abubakar xoog buu isticmaalay waxa la wixii muslimiinta ahay oo islaamnimada baaqi ku ahaa buu uruursaday waxaa la yihi marka kuwii ridoobay kuwii nabadnimada sheegtay kuwii sakada diiday saf buu ka maray abubakar saf buu ka maray waa wada ridoobeen laakiin qaar baa tukanahayo o aadaamahayo salaadii tukanayo oo haddana waxay dhaheen zakadii nabigaa la siin jiray waxbay waxbay daliishanayaan ayagoo ka bilaabay abubakar ha markii la weydiiyena wuxuu yihi ayanqusu fi diini ayunqasu fi diini wa ana xayun diinti miyaa la nusqaaminaya anaa nool ilaahay subxaana watacaala waa sugay abubakar waa sugay muslimiintana ilahay waa sugay walamaa goortii nashibad ay hurtay xuruubu riddati dagaaladii riddada dadkii murtadiinta lala garahay lala galahay markay bilowdeen nafara wuu baxay adufaylu fi dufayl uu soo baxay fi fi daliicati jeishi lmuslimiina lixarbi musaylamat alkadaab fi daliicati jeishi lmuslimiina jeiskii iyo ciidamadii muslimiinka muslimiinta hordhacooda isagoo ah caaradkooda hore isagoo ah hordhaanka ugu horeeya muslimiinta yani gadaal iyo kama kama socda dagaal kama gelini safka ugu horeeya oo ilaalada hore ayuu ku jiray lixarbi musaylamat alkadaab dagaalkii lala galahay musaylamat alkadaab ninkii nabinimada sheegtay wa macahu waxaa maciisa ahaa dufayl ibni camar la socday ibnuhu wiilkiisii camar ahaa wa fi ma waqti huwa dufayl fii dariiqihi wadadiisi uu kusii jiro ila lyamaamata ree yamaamana uu socdo musaylamat alkadaab deegaankiisii dhulkiisii weeye ra-ah wuxuu arkay dufayl ru'yan riyuu arkay riyo ayuu arkay fa qaala wuxuu yihi liasxaabihi saxaabadiisi wuxuu ku yidhi riyadana waa garanaysaan ama riyo dheh ama manaam dheh waxaa rabtaba ugu yaar laakiin riyuu arkay qolyaha markay riyoodaan inay waxay waxay ku riyoodeen in la fuliyo rabo waxay dhahaan riyo ma dhahan waxay dhahaan manaam manaam ba hala iso manaam manaam maxay tisa hurdo maaha hala manaam baan arkay buu leeyay manaam macaha riyaan arkaydu riyo waa arkay anaa waa aragnaa in la yirahdo ka baqayaa mogta manaam baan hala arkay manaam marka ama manaam dhe ama riyadhe waxa rabtaba dheh ra'aa wuxuu arkay ru'yan riyuu arkay faqaala wuxuu yihi liasxaabihi saxaabadiisa wuxuu ku yidhi inii ra'aytu waxaan arkay ru'yan riyaan arkay facabiruuha lii ii cabira oo ii fasira faqaaluu waxay dhaheen wamaa ra'ayta maxaad aragtay qaala wuxuu yihi dufayr ibnu camar ra'aytu waxaan arkay ana ra'sii madaxaygu qad xuliqa la xiiray waa kow wa ana daa'iran shimbirna kharaja inuu ka baxay min fami afkaygana shimbir inuu ka duulo ka baxay waa labo wa ana imra'atan haweeney adkhaladnii inay igelisay fii badnihaa caloosheeda waa saddex wa ana bnii wiilkayga camran ahaa jacala inuu bilaabo gudagalay yadlubuni inuu iraadinayo xafiifan si deg deg oo igoogoobayo iraadinayo laakinahu laakine xiila waxaa kala dhex galay beyni aniga iyo beynahu asaga waxbaa kala teedoo kala qariyay ima helin tu iraaraadiyey afartaa shay baan arkay ifasiru yiri qaalo waxay dhaheen khayran waa khayr wax kale maaha waa khayr fa qaala wuxuu yihi ama ana aniga miyaa wallahi qad awaltuha waan fasiray anaa fasiray bu haye amaa xalqu ra'si madaxayga la xirahayo fadalika arrinkaas anahu yuqdacu waa la goyn doonaa madaxa la iga goyn doonaa waa dhiman doonaa waa shahlo qaadan doonaa waa kow wa ama adaa'iru shimbirkii aladi kharaja min fami afkayga ka baxayna fa huwa ruuxii naftaydi weeye waa nafta iga bixi doonta way isfogyihiin waa labo wa ama almar'atu haweenaydii alatii adkhaladnii igelisay fii badnihaa caloosheedana fa hiya alardu dhulki weeyo tuxfaru lii waa la ii qodi doonaa oo waa la faagi doonaa oo fa udfanu fii jawfihaa dhexdeeda iyo caloosheeda laigu xabaali doonaa haweenaydaan arkayna waa dhulkii waa lai xabaali doonaa waa saddex wa inii aniguna la arjuu waxaan rajeynayaa an uktala in lay dilo shahiidan anoo shahiid ah wa ama talaba ibnii wiilkayga iraadinahaya lii aniga iraadinahayana fa huwa yacni wuxuu ula jeedaa anahu yadlubu shahaadata shahaadada aan helay oo kale u asna raadin doonaa anahu asagu yadlubu wuxuu raadin doonaa ashahaadata shahaadada ayuu ayuu raadinayaa alatii sa axdaa bihaa han heli doono idaa adina allahu hadduu ilaahay ii idmo shahaadadan heli doono asagaan raadinayaa laakinahu yutrikuha wuxuu heli doonaa hadda ma ahe fiima bacdu mar kale hadda waa waayi doonaa maadaama la kala qariyey anigun baa meesha ku shahaado qaadana asagu ima arkaayo saasaan ku fasiray yani nin soomaaliya hadda dagaal usocdo hadii uu ku riyo asagoo dhimanayo maxaad umalayn bartuu ka noqon lahaa soo ma aha ninkan waa nin shahaada doon ah in ilaahay darti loo dila wax walba oga qiimo badan wax walba saasaa oga qiimo badan waa la socotaan saxaabadu kollay qofku waa dhimanayaaye waxa weye khaalid bin waliid waa garanaysaa markuu dhimanayay intaas oo dagaal baan toddobaatan dagaal baan galay buu yiri toddobaatan macrakaan ka qayb galay shirkaygana meel far la saaro male haddii ilaa waxaa ku yaalla ama waran ama seef ama fallaar baa ku taalla maantana wuxuu yidhi siday fulayada u dhintaan sidai ritigi baan ugu dhimanaya sarirta korkeeda soo calaacalayo yani qof walba wuxuu ka jeclaa inuu shahaado qaato asagoo bilad sharaf wato maalinta qiyaamaha uu soo istaago ilaahay ow dartaaba la ii soo dilay taasaa uga qiimo badnayd taasaa uga qiimo badnayd waaya waayahay wa fii macrakati lyamaama duulaankii yamaama oo musaylamada la galay ablaa wuu muujiyey wuu muujiyey asaxaabiyu ljaliilu saxaabigii jaliilka ahaa adufayl ibnu camar addawsi ahaa acdama albalaa'i waxdara kuwa ugu weyn buu muujiyey xataa khara ilaa u dhacay sariican isagoo la dilo shahiidan shahiida calaa ardi lmacrakati dagaalka meesha lagu dagaalamayo inuu inuu ku dhacay dhaawac laguma qaadin mana uusan carareen barti isagoo dagaalamayaa la dilay waama ibnuhu wiilkiisi camrun camrun aha miyaa famaa zaala kama zuulan yuqaatilu inuu dagaalamahayo xataa intii askhanadu ay jilcisay sugtay aljiraaxu dhaawacii uu sugay waquticad la gooyey kafahulyumna curcurkiisa midigana la gooyey curcurkiisa midig kafkiisa midig ahana la gooyey fa facaada wuu soo noqday wiilkii camar ee ahaa ahaa camar ibnu dufayl ahaa facaada wuu soo noqday wiilkii camar ibnu dufayl ahaa ila lmadiinati madiinu kusoo noqday mukhalifan asagoo kasoo tegay calaa ardi lyamaama dhulkii yamaama uga soo tegay abaahu iyo wayadahu aabihiiyo gacantiisa asagoo kasoo tegay wiilkii baa soo noqday wa fii khilaafati camar ibn khadaab saasayna ahaayeen maalintii la dilahayay zayd binu xaarisa radi allahu tacaala canhu markii la dilahayay gazwatu mu'ta waxaa la socday oo duulaanka ku jiray usaama ibnu zayd oo wiil yar ah faraskii aabihii laga dilay buu soo koray intuu ku dagaalamay kadib uu haddana soo koray oo uu la yimid oo maaragtay uu maaragtay wixii maalinta ka dambeeyey maaragtay uu ku dagaalamaya isagana marka odayga hadduu dhintay agoonta u shaqaysida bal ka har iyo mala ma jira waxaas ma jiraan facaada wuu soo noqday camar ibnu dufayl waa wiilkiia ila lmadiinati madiina kusoo noqday mukhalifan asagoo kasoo tegey calaa ardi lyamaamati yamaama dhulkeeda oo kasoo tegay abaahu aabihiiyo wayadahu gacantiisa ka yimi wa fi khilaafati cumar ibn lkhadaab duulaankii cumar wa fi khilaafati cumar ibn lkhadaab khilaafadii cumar bin khadaab dakala wuu usoo galay caleyhi cumar waxaa usoo galay camar ibnu dufayl wiilkii camar ibnu dufayl ahaa baa cumar usoo galay cumar baa markaa amiirulmu'miniin ah marka asagoo la joogo oo cumar bin khadaab ag fadhiyo fa uutiya waxaa la keenay lil faaruqi faaruq waxaa loo keenay bitacaamin raashin baa loo keenay wannaasu dadkiina juluusun ay fadhiyaan cindahu agagaarkiisa oo cumar dadoon ay la fadhiyaan fadaca alqawma qoomkiiba ugu yeeray cumar ilaa dacaamihi cuntadiisii oo soo cun uu yidhi fatanaxa waa durko waa dheeraaday camrun wiilkii camar ahaa canhu cumar buu ka dheeraaday meesha wax lagu cunayay waa ka durkay miigtaa go-aan bidixna lama geli kara haddii rag wax cunayo waa ka durkay marka waa yara xishooday fa qaala lahu lfaaruqu faaruq baa wuxuu ku yidhi maa laka maxaa kugu dhacay oo cuni laadahay lacalaka ma laga yaabaa taakharta inaad uga dib martay cani dacaami cuntada inaad uga dib martay khajalan xishood min yadika gacantaada go-aan darteed aad la xishoonayso inaad cuntada u cuni weydin ma dhici karta qaala wuxuu yidhi wiilkii camar ibnu dufayl ahaa ajal nacam ya amiir almu'miniin mu'miniinta amiirkoodii waxaa qaala wuxuu yihi cumar wallahi baan ku dhaartay laa aduuqu inaan dhadhaminayn haada dacama cuntadan xataa takhlidahu ilaad dhex geliso biyadika almaqduuca gacantaada go-aan ilaad gelisood weliba ku walaaqdo afka saari mahayuu yii wallahi baan ku dhaartay ma fi lqawmi dadkan kuma jiro axadun qof bacduhu qaarkiis fi ljannati jannada ayuu jiro ilaa anta adiga ma ogi yuriidu wuxuuna ujeedaa bidalika yadahu gacantaadi kale janna jirtaa intay ku gooday dadka meeshaan fadhiyay qof jirkiisa qaar kamid a janno ay jirto kuma jiro ilaa adiga ma ahani see marka gacantaada oga oga oon oga xishoonaynaa oga faanaynaa zalla wuu ahaaday xulumu shahaadati shahaadada riyadeedii yaluuxu inuu u bidhaamahayo licamrin wiilkii camar ahaa shahaadada riyadeedii baa u bidhaamaysa mar alla markuu riyoodaba shahaadau ku riyoonay inuu qaatay mundu faaraqa abaahu laga bilaabo maalintii aabihii uu faaruqo asagii aabihii ay kala tageen odaygu shahaadada qaatay asaguna shahaado inay u urayso ay u bidhaamayso ood raaraadinahayo ood ku riyoonahayo kamay kamuu zuulin walla kamay zuulin xulumu shahaadati shahaadada riyadeedii yaluuxu inay bidhaamayso licamri camr inay u muuqanayso u bidhaamayso mundu faaraqa abaahu laga bilaabo maalintii aabihii uu faaruqay falamaa kaanad markay ahayd macrakatu yarmog dagaalkii yarmog baadara wuu degdegay ilayhaa dagaalkiibuu u degdegay camar camru ninkii camar ahaa maca almubaadiriina kuwii degdegahayay ma ooduu la degdegay oo dagaalkiiba horay u galay dagaalka yarmogna murta murtafacaat ljilaan meesha la yidhaahdo oo dhulkan syria oo hadda maaragtay yuhuudda ay haysato dhulkan buuralayda meeshaasu ka dhacay baadara wuu degdegay ilayhaa dagaalkii wuu u degdegay camrun maca almubaadiriina kuwii degdegahay ma ooda wamaa zaala kama zuulin camar yuqaatilu inuu dagaalamayo xataa adraka ilaa uu helay ashahaadata shahaada uu helay alatii shahaadaha isagoo mannaahu uu u rajeeyey biha iyada abuuh aabihii u rajeeyey raxima allahu ilahi ha u naxariiso yani yarmug baa lagu dilay camar ibnu dufayl raxima allahu ilahi ha u naxariiso adufayl ibnu camar addawsi fa huwa isagu ashahiidun odagii dufayl ahaa fa huwa shahiidun shahiidki weeye ardulyamaama ku shahaado qaatay wa abul shahiidi shahiid aabihina weeye oo camar ibnu dufaylna wuxuu ku shahaado qaatay ardulyarmog insha allahu tacaala baaraka allah fiikum intaasay ku egtahay siiradii taariikhdii dufayl ibnu camar addawsi wixii aan khaladnay ilahay naga cafiyo wixii aan saxnayna ilaahay hanaga ajarsiiyo ilaahigii waafajiyi baan ugu mahad celinayna baaraka allah fiikum asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu